أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon oo inuu idinkugu hayno idaacadda islaamiga landalus waxaa ka mid ah dhegaystayaal kataa'ib al akhbaariya ayaa baahisay filim lagu soo bandhigayo gurmad loo sameeyey dadka ku dhaqan tuulooyinka hoostaga magaalada jilib ee uu saameeyey fatahaadda webiga jubba diyaaradaha dowladda xabashada etoobiya ayaa duqeyn ka geystay deegaano ka tirsan gobolka amxaara ee waqooyiga dalkaasi xaalad adag oo dhanka nolosha ah ayaa soo wajahday dadka ku dhaqan magaalada beledweyne oo ay fatahaaddu saamaysay iyadoo ay jiraan dad ku dhintay fatahaaddaasi sarkaal iyo askar murtadiin ah ayaa dhimashay dhaawaca ku noqday qarax ka dhacay duleedka magaalada muqdisho weeraro khasaare lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya wilaayadii islaamiga banaadir ayaa ka hadashay dhulboobka ay kooxda riddada soomaaliya ka wado magaalada caasimadda ah ee muqdisho idaacadda islaamiga landulus ayaa booqatay deegaanada dib u dejinta loogu sameeyey dadkii uu saameeyey fatahaadda webiga jubba
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabtiha taariikhda hijiriguna ay tahay siddeed iyo tobanka bisha jamaacadul awal kun afar boqol shan iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan iyo isagii oo dhan kataa'ib alkhbaariya ayaa baahisay filim lagu soo bandhigayo gurmad loo sameeyey dadka ku dhaqan tuulooyinka hoostaga degmada jilib ee uu saameeyey fatahaadda webiga juba xarta abduqaadir ayaa warbixinta warkan inoo haya
waa qaybtii labaad muuqaalo lagu soo bandhigayo gurmadka ay mujaahidiintu u sameeyeen dadka ay saameeyeen fatahaadaha waxaana filimkan lagu daawanaya daadgureynta dad ay biyuhu ka soo birkaceen guryahooda kuwaasoo allah nafsadooda ka badbaadiyey biyaha balse deegaankooda uu noqday mid si weyn ugu saamoobay
meeshaas aan ka socno waxaa la dhahaa qalaaliyow qalaaliyowan sii mari haynaa waxaan ka soo baxnay eh, degmada jilib waxaan soo dhex marnay goomoole waxaan oogu soo dhacnay webiga dhankan oo beerahan la yidhaahdo eh, dacwooley hadda waxaan u socnaa aaminay oormala hadda qalaaliyow waan soo dhaafnay waxaan maraynay libaanka waxaa ku xiga eh, aaminay waxaan u sii socnaa oormala iyo hargeysyare aan u socnaa dad buur la go'day dadka ay biyuhu soo barakaciyeen ayaa la arkaya iyaga oo ku diyaarsan buur ama goob taag ah oo biyaha ka koraysa halkaasoo isugu yimaadeen kadib markii ay guryahooda biyuhu buuxdhaafiyeen kadib markii ay doonida u soo muuqatay halkii ay joogeen ay takbiir ku soo dhoweeyeen maadaama ay ogaayeen in halkaasi laga soo rari doono iyaga iyo carruurtooda ayna u soo gurman doonaan mujaahidiinta intaas kadib ayay bulshadii ku sugneed buurta soo raaceen doonta iyadoo laga dareemayo farxad ay ka muujinayaan gurmadkaasi gacaltooyo ee ay ka heleen walaalahooda
maanta ormal waxaan ku jiraa biyaan ku jiraa duuladu waa deganaan waynay biyax ilaa toddow martiya u seeday guryaha kadib waxaa mujaahidiintu noo keentay doono kadib hadda waa kasii soconaa magaalada jilib iyaa u soconaa
gurmud wilaayada noo imaatay doonga ninu soo diri wilaayada noo imaatay wilaayada kor alla ku yeelo wilaayada doong noo keenti kor alla ku weelo gaala alla jabiyo alhamdulillah fatahaad weynga ninka dalay markii buurta biyo korne din buurta ninka furfurmi gurmada hani walaah muslimiinta gurmada ninshana jiliba hadda sanka kahayna
waa gurmad mas-uulnimo iyo mid walaaltinimo oo ay mujaahidiintu ku garab istaageen ehelkooda ku dhaqan deegaanada hoos yimaada magaalada jilib ee uu ku fatahay webiga jubba waxaana juhuudda iyo dadaaladani ballaaran ay mar kale si cad u muujiyeen sida maamulka mujaahidiinta isugu xilqaamay samad bixinta dadka ay dhibaatooyinka ka soo haleeleen masaa'ibta uu allah ku imtixaanayo addoommadiisa waxaana filimkan lagu arkayaa sida daacadnimada leh ee culisada loo jeerayo si loo soo badbaadiyo dadkaasi ay biyuhu halista geliyeen naftooda kadib markii ay ka soo gudbeen beerahooda iyo wuxuu yeelay guryahooda bool barwaaga ku imaaday baraka awaaye biyaan ku soo baxani qor allaaka dhaka wadaadada nin soo qaadi doonayna waa koo keenti doonaa soo rahi alxamdulilah maasha allah wadaadada kor allaha ku dhiko waa nagu soo biyey barakaha waay biyaha dhextasa nagu soo biyey alxamdulilah ilmaha gaaji damalashinaay rafaad galeydi waa daadi barakaca waaye alxamdulilah mantii waa timaanay wilaayadadana keentay jiri waa timaani doonana noo keenay alxamdulilah weli waxaa halkiisii kasii soconaya gurmadka ballaaran ee mujaahidiinta u fidinayaan dadka ay fatahaaduhu guryahooda ka soo saareen ee ku dhaqan deegaanada jilib hoos yimaada tanina waxay ahayd qaybtii labaad oo kataabal akhbaariya kusoo gudbinayso gurmadka loo sameeyo dadka ay saameeyeen fatahaadaha xilli ay weli dhankoodii kasii socdaan juhuudda gurmadka lagu gaarsiinayo deegaano fara badan dadka dhibaataysanna lagu soo dadguraynayo
waad mahadsan tahay walaalka xaaris diyaaradaha dagaalka dowladda xabashada etoobiya ayaa duqeyn ka geystay deegaano ka tirsan gobolka amhara ee waqooyiga dalkaasi sida uu faahfaahinta warkan inoogu hayo cabdiqaadir maxamed rabbaani duqaymahan oo geystay khasaare xoogan ayay ciidamada xabashida etoobiya ka geysteen gobolka amxaarada iyadoo dagaalka u dhexeeya jabhadaha mucaaradka oo ay ku jirta amxaarada iyo kuwa dowladda ay kusii xoogeysteen gudaha wadankaasi etoobiya weeraradii ugu dambeeyey ee loo adeegsaday duqeymaha xagga cirka ah ayaa waxa ay ka dhaceen deegaanka wogotena oo dhaca waqooyiga dalkaasi etoobiya inta la xaqiijiyey waxaa duqeymahaasi ku dhintay ilaa iyo shan ruux oo rayid ah iyo dhaawaca tiro kale kuwaas oo waxyeelo ba-an ay kasoo gaartay duqeymaha arxandarro ee dowladda xabashida etoobiya ka geysanayso gudaha wadankaasi etoobiya gaar ahaan gobolka amxaarada ilo xog ogaal ah ayaa ku waramaya in dadka dhintay oo duqeymaha lagu laayay in ay muddo yiileen halkii duqeyntu kula dhacday iyadoo sababtu ahayd cabsida laga qabo in diyaaradaha mar kale ay wax duqeeyaan iyo gaadiidka gurmadka caafimaadka deg dega iyo gaadiidka gurmadka deg dega caafimaadka oo ay ciladi soo wajahday xaaladda gobolka amxaarada ee dalkaasi etoobiya ayaa kasii daraysa maalinba maalinta ka dambeysa iyadoona gobolkaas ay saameyn ballaaran ku yeesheen colaadaha sii jiitamaya ururada qurbajooga ah ee kasoo jeeda qowmiyadda amxaarada islamarkaana ku sugan gudaha mareykanka ayaa dowladda xabashida etoobiya ku eedeeyey in ay si bareera u duqeeyeen dadka ay ku laayeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dowladdaasi leedahay dagaalka ka socda etoobiya ee u dhexeeya qowmiyadaha iyo dowladda ayaa meel quus ah taagan iyadoo laga dayranayo xaaladaha bani-aadamnimo ee ka dhashay dagaaladaasi maamulkan uu majaraha u hayo abiy axmed ayaa muddooyinkii u dambeeyey sii kordhiyey duqeymaha xoogan ee uu ku garaacayo goobaha ay ku badan yihiin dadka amxaarada iyo jabhadahooda iyadoo taasina ay sii kordhisay xiisadda colaadeed ee ka taagan waddankaasi etoobiya xaalad adag oo dhanka nolosha ah ayaa soo wajahday dadka ku dhaqan magaalada beledweyne oo ay fatahaaddu saamaysay iyadoo ay jiraan dad ku dhintay fatahaaddaasi tafaasiisha warkan waxaa haya cabdiqani maxamed wararka naga soo gaaraya magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa ku waramaya in xaalad adag oo dhanka nolosha ah ay soo waajahday qaar ka mid ah dadkii ka barakacay fatahaadaha iyo daadadka ku dhuftay magaaladaasi duleedka magaalada beledweyne waxaa ku nool kumanaan kun oo guryahooda uga soo barakacay daadadka iyo fatahaadaha waxayna tan iyo markii ay usoo barakaceen deegaanada duleedka ka ah magaalada beledweyne ay waajahayaan cunayari baahsan iyo cudurro iyadoona kooxda ridada aysan wax gurmad ah u fidan dadkaasi saacadihii lasoo dhaafay waxaa gaajo iyo nafaqadarro ugu geeriyooday magaalada beledweyne saddex carruur ah mid ka mid ah waalidiinta dhalay carruurta ayaa ka warramaya xaaladaha nololeed ee ay waajahayaan dadka fatahaaddu ay saamaysay ee ku dhaqan magaalada beledweyne yaa ayaan kasoo barakacnay magaalada gudaheeda gaar ahaan toosbuuqle aadana waxaan kusoo barakacnay kaamka raagiidle kaamka raagiidle markaan kusoo barakacaynan awal aniga xoogsada ayaan iskahay magaaladan ka xoogsanayay maraan soo helay maraan soo waaye haddana naftakeeda meelaan ku xoogsano bal inta markaa aadna biyo inta markaa aadnana waa biyo saasay ay tahay cunuga hadda iga saqiiray laba bilood ayuu jiray nafaq darra waaye hooyada mar habeen way iska qadaysaa mar hunguriya iska helaysaa marka naaskii waa caana ka waayay cunuga iskor iyo wax hadda biyo dalsiil kale cunug wax kale oo cuni cuni lahay maba ahaa kuwiina waxba lagu soo gado lama haayo hadda malaaan iska gaadanaa gubigaasaan iska aadnaa habeenkii waa lagu soo dhaxaa malaayiga naftarkiisa mar waa lasoo helaa mar waa lasoo waynaa cunto xataa malaagaas leba noo eebo
kooxda riddada ayaa mashruuc dhaqaale ka dhigatay fatahaadaha uu sameeyo webiga shabeelle xilli roobaadka iyadoona shacabka degaa webiga jiinkiisa gaar ahaan deegaanada ay kaga sugan yihiin murtadiinta laga soo calaamadeeyo dhibaatooyin xagga nolosha ah waxayna kooxda riddada sannad weliba gaalada caalamka kaga qaadato lacago malaayiin dollar ah iyadoo ku andacoonayso inay gurmadyo ugu fidinayso dadka ku saamoobay fatahaadaha aad baad u mahadsantahay walaalka cabdiqani sarkaal iyo askar murtadiinta ka tirsan ayaa dhimashii dhaawaca ku noqday qarax ka dhacay duleedka magaalada muqdisho warkaasi war kale oo ku saabsan weeraro khasaar lagu gaarsiiyey silmiyiinta kenya oo ka dhacay qaybo ka mid a gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya waxaa inoo hayaa walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan
ciidamada mujaahidiintu waxay howlgallo kala duwan oo isugu jira qaraxyo iyo dagaallo toosa oo ay la beegsadeen kufaarta iyo murtadiinta ka kala fuliyeen wilaayaadka banaadir shabeellada hoose iyo gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga salibiyadda kenya howlgalka hore oo qarax ah waxay ciidamada mujaahidiintu deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho kula beegsadeen saraakiil iyo askar murtadiinna inta la hubo waxaa qaraxaasi lagu dilay sargaal murtad ah oo lagu magacaabi jiray saalax waxaana lagu dhaawacay laba askari oo murtadiina dhanka shabeellada hoose qarax saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka bariise ee hoostaga degmada afgooye waxaa lagu dhaawacay laba askari oo murtadiina dhanka gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga dowladda salbiyadda ee kenya ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta kenya ay ku leeyihiin inta u dhexeysa deegaanada sheekh xasan iyo moodikaray waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka culus iyo midka fudud dagaalka waxaa lagu gubay gaari cagaf ah waxaana dagaalka kadib goobta soo caga dhigatay diyaarad helikobtar ah oo daabushay baktiyada iyo dhaawacyada askarta kufaarta kenya isla gobolka gaarisa waxaa faahfaahin laga helayaa dagaal maalin ka hor ka dhacay xerada ciidamada booliska kufaarta kenya ay ku leeyihiin deegaanka caalin jugur waxaana lagu dilay laba askari oo kufaarta kenya ah howlgallada mujaahidiintu ay ka kala fuliyeen banaadir shabeellada hoose iyo gaarisa waxay ku dabafeelayaan weerarada lagu dhiigbixinaya cadowga allaah ee duulaanka kusoo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta waad mahadsantahay abu xasaan wilaayada islaamiga banaadir ayaa ka hadashay dhulboobka ay kooxda riddada soomaaliya ka wado magaalada caasimadda ee muqdisho marwaan maxmed ayaa si ambaqaadaya warbixintan sheekh muuse cabdi caraale oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee banaadir ayaa si kulul uga hadlay dhulboobka kooxda riddada soomaaliya ka wada gudaha iyo duleedka magaalada caasimadda ah ee muqdisho waaliga wilaayada banaadir ayaa uga digay ganacsatada in lacagtooda geliyaan dhulalka iyo saraakiisha riddada boobayaan waaliga ayaa xusay in mujaahidiinta tillaabo ka qaadayaan cid kasta oo dhulboob wada ama iibsato dhulalka saraakiisha riddada sidoo xoogga ah kaga qaadanayaan dadkii shacabka ee dhulalkaas lahaa waxaa cabashooyin aada u fara badan ay baryahan naga soo gaarayeen dadka soomaaliyada muslimiinta ah ee degan magaalada muqdisho arrin ku aadan dhulboob maalin walba laga qaylisinaya islaamo waayeelo ah iyo maarata dad marasa iyo dad maato ah ayaa laga qaylisinaya dhulkoodii la dhacaya waxaan aragnay dowladdii si aad bartay dukumentigeeda dad haysta dhul la bixiyey sideetameeyadii iyo maarata dhul la bixiyey oo hadda la dhacayo oo la boobayo oo dukumenti maarata leeyahay dowladda xasan sheekh aad dukumenti usoo saartay oo dadki la barakicinayo maarata la dhacayo oo dadka maalin walba ay oynayaan oo maarata qayl dhaaminayaan oo yaa muslimahay ay leeyihiin oo cid u gargaaraysa cid u gurmanaysa midna ayna jir waxyaalahaas markaan dabagalnay waxaa sabab u noqday niman ganacsata ah oo sharikado waaweyn loo ilaahay waxsiiyey laakiin iimaankii alla ka qaaday oo waxooda ay deeqi waayeen oo meel allaale meeshii qoladan riddadu ay boobaysaba ka gadanayo oo lacag u shubaayo oo dadkii in la barakiciyo sabab u noqonayo waxaan leeyahay ha ka waantoobeen hadday wixii ku filaa waayeen wax islaameed iyo dad muslimiina inaad maarata barakacisaan oo islaamo iyo dad maata aad ka oysaan waxba ka keeni maysaan waxaadna ku wey doontaan wixii horood haysatee inaad ku wey doontaan arrintaas waa digniin culus oo xarka shabaab mujaahidiin ka socota cid allaale ciddii isku dayda inay dhul dad shacab masaakiinuhu ay leeyihiinoo soomaaliyeed inta barakacisa iyadoo ay ku nacfiso uma suurogeliso ha dhowaato ha dheeraato ilahay idinkiisa insha allah ma u suurogeliso hadeertaanba waa inkaga digaynaa waa idiin sheegaynaa hadalka waaliga wilaayada banaadir ayaa ku soo aadaya xilli saraakiisha iyo madaxda kooxda riddada soomaaliya ay sii kordhiyeen dhulboobka xooggan ay ku hayaan bulshada muslimiinta ah ee ku nool magaalada muqdisho iyo duleedkeeda waad mahadsantahay marwaan ugu dambayntii idaacadda islaamiga landalus ayaa booqatay deegaanada dib udejinta loogu sameeyey dadka uu saameeyey fatahaadda webiga juba cismaan axmed uwow ayaa inoo faahfaahinaya warbixintan
safar shaqo ayaan ku tagay deegaanada lagu soo daadgurayey dadkii laga soo raray dacalka webiga kadib markii ay la kulmeen fatahaado biyo ah in ka badan shan deegaan ayaan tagay weliba waxaan ku aaday wakhti habeen ah waxaan la sheekaystay qaar ka mida dadkii halkaasi salka loo dhigay oo ay deegaanka u noqotay tuulida buulumayoonde waxaa mahad ballaaranan u celinayaa xarakada ayadoo naga soo badbaadisay biyaha oo duumun nagu soo qaaday uuna keenay jaayiga gowgiisa oo maantadan la joogan hadda tuulooyinka sida nasiib yaasiin buulumayoonde dibidow waagaada cismaa moote magacii cabdulaahi cali cabdulaahi waxaan ku dhashay tuulada nasiib yaasan dadka soo barkacay biyaha soo barkacay waay adaa mahad iska leh juhduna uu soo bixisay walaayadda islaamka xarakada guddiga gurmudka ah nasiib yaasanaa deganaan biyaana soo barkiciyey meeshii aan degneen biya haddan mar labaad naga soo guuri oo mar saddexaadna soo guuri buurtaankan halkaanaan saarannaa hadda alxamdulilah halkaan ilaahana keene walaayadana keente doontaasaa meeshaanna keente meeshaanaa deegaan ka dhigana marka alxamdulilah wixii ilaahay keene kheyr waaye sidoo kale in muddahawaan dhexmarayay waxaan wareystay qaarkood oo samaystay goobo ganacsi ah oo yaryar qaar waa tukaamo laga helayo qudulduruuriga lagama maarmaanka ah qaar waxaa lagu iibiyaa badroolka halka qaar kalena lagu iibiyo daawooyinka xanuun baabiyaha loo yaqaano ee ay soomaalida aad ku isticmaasho kan waxaa la dhahaa Kaniinka gaas kime?
kaninkaasaa la yidhahdaa Waa gartay.
Haa.
iyo barastamoolka iyo xanuun Barastamoolka iyo baabiyihii iyo xanuun waxii baabiyihi oo dhan waa gaas.
waxaasaan gada, haa.
Waa gartay.
anaa takhtar u ahaa ku roon yahay Dadka marka markii hadda xanuunada ka waran dadka hadda maxay ka xanuunka waxaa u badan ilaahay uu ku roon yahay malaariyo een ilaahay ku roon biyaha bannaanka keenaya miyaa?
nimuun malaariyo waxaa keenaya biyaha keenayo iyo burukiito qabuubka keenayo oo waxaan joogaa buurta garsaar waxaan ka soo baxnay buulmayoondo biyo ayaan ugu soo cararnay waxaan ahay ganacsatada meesha ka mid ah waxaan gadaa sida dharka rag iyo dumar ah raashiinka alxamdulilah ilaah ayaa ku mahadsan uma xarakada ayaa ku mahadsan macaashaan ka samey dadkan haddaan ayagaa la noolahay haddana ayagaan la soo qaxay wala dadkan si wanaagsan inkastoo horta hadaa ganacsiga sidii hore uusan ahayn dadka biyo ay kasoo barkacna baarihi iyo wixii dhan ay- ay ka soo carareen haad waa dad isnaqaano oo diinta iga qaataan qaarna way iska gataan maasha allah wax dhibaa ku maqan intii aan ku sugnaa deegaanadan dadka lagu soo daadgureeyey waxaa ii muuqanayay xoolo aan sidaasi u badnayn oo qayb ka ah kuwii lagu soo daadgureeyey doomaha sida ariga idaha iyo digaagta dadku waxa ay mar kastaba maanka ku hayaan gurmadka uga imaanaya walaalahooda mujaahidiinta ah waxaana ay kuu sheegayaan in xaaladani ay tahay mid uu allaah keenay una baahan in lagu sabro walaalaha muslimiinta ee wada nagala socda warkii doornimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa nageyntaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warkii xigaya inoo madala insha allah inta ka horaysana waxaanu idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu